بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب الجمع بين الصلاتين في السفر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء درس عاوة إن شاء الله تعالى وحكب الله من يباب كان كهلا يا صلاة إن لا جمعيه حلق safarka lagu jiro baabu jamci baabuljamci bayna salaatayni jamcinta la jamcinaayo labada salaadood laba salaadood in la jamcinaayo fi safari safarka qofku markuu safrayo salaadda duhurka iyo casarka inuu jamcinaayo iyo salaadda maqribka iyo cishaha can cabdillaahi bni cabbaas radia allahu tacaala canhuma qaal kaana wuxuu ahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yajmacu mid kulmiya fi safari safarka dhexdiisa bayna salaati duhri salaadda duhurka iyo walcasri iyo casarka ayuu kulmin jiray waa isu geyn jiray waa jamcin jiray idaa kaana marka uu yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam calaa dahri sayrin socodka dushiisa markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam yahay socodkii safarka markuu ku jiro ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam duhurka iyo casarka iyo uu jimcin jiray wayajmacu sidoo kale waa isu geyn jiray waa kulmin jiray bayna almaqribi waalcishaa'i maqribka iyo cishahana waa kulmin jiray xadiiskani waxa uuna tusayaa sida nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yeeli jiray salaadaha duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cishaha xilliga nebiga calayhi salaatu wasalaam uu safro oo uu safarka galo inta uu socodka ku jiro xadiiska waxaa moodaa inay ka muuqato idaa kaana calaa dahri sayrin marka socodka uu ku jiro in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu duhurka iyo casarka isu geyn jiray maqribka iyo cishaha isu geyn jiray in laga dhigo jamcu taqdiim oo xilliga duhurkii salaaddii duhur iyo casar laysu geeyo ama xilliga maqribka maqrib iyo cisho laysu geeyo iyo in jamcu ta'khiir laga dhigoho dib loo dhigoho salaadda dambe booskeedii labada salaad laisuu keeno sidaasa xadiiska ka muuqata waana xilliga nebiga calayhi salaatu wasalaam uu safarka socodka ku jiro salaadaha la jimcinayana waa ruqso yacni qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala marka safarku qofu galo dhib iyo mashaqo buu la kulmayaa marka waa loo takhafiifiyey si aan dadku ugu dhibtoonin ruqsadaa safarkuna ama ha noqoto inaad afuraysid ama ha noqoto inaad salaadihii jamcinaysid culimmadu waxay yidhahdaan waxay ka bilaabanaysaa deegaanka aad ka baxaysid markii aad guryaha dhaafto guryaha u geesaya markaad dhaafto baa waxaa ku bilaabanaya jamcigii maalan safar baan raba inaan safro dhinacaas baan raba inaan aado bundadaasoo kale markaa maraysa guryaha u sheegay magaalada waa xukunkii waxaa kuu bilaabanaya inaad jamciso salaadihii su geyso sida saasay culimmadu yidhahdaan marka xadiiskaani isagu wuxuu kutusayaa jamcinta la jamcinaayo xadiiska ku xiga aan akhrino kabacdan ka hadalna insha allahu taala xadiiska ku xiga wuxuu tilmaamayaa salaadaha in la soo gaabinaayo ka haddaynu akhrinay waxa uu tilmaamayaa jamcintii salaadaha laisu geynayey duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii cishihi kan soo socdaana salaadaha in lasoo gaabinaayoho salaadaha afarta ragcadooda in laba laga dhigaayo buyna tusinaya marka wuxuu leeyahy cabdillaahi baabu qasri salaati fi safari baabu qasri salaati salaada gaabinteeda fi safari safarka marka lagu jiro salaadaha in lasoo gaabiyo can cabdillaahi bni cumara radia allahu tacaala canhuma qaal saxibtu waxaan raacay ama la saaxiibay rasuula اllaahi sala allahu calayhi wasalama nebiga calayhi salaatu wasalaam baan raacay yacni safar baan u raacay fakaana wuxuu ahaa laa yaziidu minaan ka siyaadin fi safari safarka markuu nebiga ku jiro kama siyaadin jirin calaa ragcatayni laba ragcadood wa abaabakrin baan raacay wa cumara wa cuhmaana kadalika yani cabdillahi bni cumar waxaa ku tusayaa yani xadiiska hore wuxuu noo faa'iideeyey jamcigu ahaa kana waa qasriga salaada in la gaabinayo marka cabdillahi bni cumar wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan baan dhammaan la safray salaadaha way soo gaabin jireen waxaa sugan salaadaha markii hore oo ah, salaada la farad yeelaayey salaadaha markii u horeysay een, waxaa laga dhigay labalabay ahaayeen salaadaha markii hore sida caaisha radi allahu tacaala canha xadiis ku tilmaamayso salaadaha marka la farad yeelayn labalabay ahaayeen oo duhurku labuu ahaa casarku labuu ahaa yani cishuhu labuu ahaa saasoo kale marka caaisha waxay leedahay kabacdi salaadaha xadirka ah oo yani qofka uu joogo magaaladiisa ama degaankiisa waa la siyaadiyey oo duhurka afar baa laga dhigay casarka afar baa laga dhigay cishi afar baa laga dhigay wa uqira bisafari safarka laakiin marka la aadayo labadii ragcadood baa loo daayey hore oo marka hore ay salaaduhu ku soo degeen marka waxaynu nidhi qofka markuu safarka galo ya ya laba laba ragcadood de haddii aad safar ku jirto oo yani sidaan sheegnay uu socodku ya ya bu hadduu gaarigu duhur suka ha sacb yani jamcu taakhiir baa marka ka dhiganaysaa marka jamcu taakhiir baa ka dhiganaysaa nebigu wuxuu samayn jiray sal alla alayh wasalam hadda uu haddii uu safro oo safraayo xilliga yani meel buu degay isagoo safara kaba soo qaad duhurkii baa jooga markuu raranayo uu rabo inuu dhaqaaqo duhurkii baa jooga duhurkii iyo casarkii isu geen jira markaas laakiin markii socodka lagu jiro oo socodka socdo wuxuu samayn jiray eh, dib buu u dhigan jiray oo duhurka iyo casarka gadaal buu geen jiray maqribka iyo cishahana sidoo kale la mid weya haddii gaariga markaa saaran tahay xilliga duhurka ku istaagi waayo dib baa u dhiganaysa casarka xilligiisaba wada tukanaysa casarka xilligiisa wada tukanaysa culammada waxay ka hadlaan maalan nin baa safar soo galay duhur iyo casar buu jamciyey oo qasriyey wuu soo socdaa marka magaaladii uu deganaa buu soo galay casarkii oo aan la gaarin isagoo duhurkii iyo casarkii soo jamciyey xaalkiisu muxuu noqonaya ninkaas waxba soo celin maayo sidii marka hore u jamciyey buu xaalkiisu noqonaya soo ma aragtaan wuxuu soo gaaray degaankiisa laakiin wuu tukaday salaaddii marka haddii laakiin jamaaca uu ku soo beegmo oo markaad tukanaysa inuu la tukadaa u fiican Een, waxay kaloo culammadu yidhaahdaan maadaama xadiiskaas uu tilmaamayo qofku marka uu safarka ku jiro inuu maaragta jamciyo qofku hadduu niyeysto inuu joogayo afar beri iyo ka badanba afar beri iyo ka badan maalan intaan ka tegey gaalkacyaan tegey waxaan niyeystay inaan joogaayo afar beri iyo ka badanba ma jamcinaysi salaadda waa dhammaystiraysaa soo maarata salaadda waa dhammaystiraysa mar haddaan niyeysato inaa maalmo joogaysid niyad aa- aad niyeysata maarata afar beri iyo wax ka badan inaad joogaysid ee, waxa weeyaan salaaddii ma jamcinaysa waa dhammaystiraysa imaamu nawowi raximah allahu tacala baa wuxuu leeyahay madhabunaa annahu in nawaa iqaamata arbacati ayaamin غayra yowmay addukhuula wاlkhuruuj yowmay addu- addukhuuli wاlkhuruuji inqadaca atarakhusu yacni haddii qofku intuu safro uu afar beri niyeysto inuu joogaayo soo maarataan iyadoo ayan ku jirin maalinta uu magaalada ka baxay iyo maalinta uu soo dhaqaaqayo hadduu afar beri niyeysto inuu joogaayo qofka isaga ahi ruksada la siiyey oo ahay salaadda inuu soo gaabiyo meesha waa ka baxaysaa leanna inuu- wuxuu niyeystay inuu joogayo buu niyeystay haa ha soo wadaa sax hawl buu qofku u aada waa soo wadaa qofku hadduu hawl u aado meel maalan nin buu raba inuu xoola ka soo qaato ninkiiba maalin maalin isu dhiibto niyaddiisuna waxayd xoolahaaga soo qaado oo soo noqo maalin labaad saddexaad afraad shanaad lixaad toddobaad sideedaad qofkaas dee weli safarkii weeye wuu jamcinaya laakiin haddaad niyeysato inaad joogaysid afar beri ka bacdi ruksadaas waa kaa dhammaatay waxa weeye waa salaadda jamcinaysa insha allah marka im- imaam nawowi raximah allahu tacala markuu saas yidhi kabacdi wuxuu leeyahay waana madhab hada huwa madhabu cithmaan ibni cafaan wa maalik wa saciid musayib yani culimo badan buu soo tirinaya saxaaba iyo taabiciin isugu jira oo wuxuu leeyahay saasay ku tageen Een, iha waa la aqiimaya labada labada ragcadood waa loo kala aqiimaya waxba laakiin addami mayse dhexdooda haa waxaa kaloo la mid ah em, salaado waxaa jira nebigu jamciyey oo aanu soo gaabin ma- maalan marka roobku da-ayo oo kale roob baa da-aya magaaladii maqrib baad tukaday roob baa da-ay aad u tiro badan marka cishihii baad soo qadimaysaa tukanaysaa oo maqribkii ku xijinaysaa waana u aq- iq- aqiimaysaa laakiin cishahaas afar baad tukanaysaa isaga afar baad tukanaysaa duhur baa la tukanayay duufaano iyo dabaylo iyo roob baa ista- soo socda oo ama bilowday ama marka laga baqaayo casarkii baad ku xijinaysaa si dadka hadhow yan usoo dhibtoonin masaajka usoo aadin casarka aad ku daraysid afar baad tukanaysaa ma soo gaabinaysa waana u aqiimaysaa laakiin gu- qofka gurigiisa joogaa qofka gurigiisa joogaa roob kastoo da-aya ma jamcinayo isagoo caad buu tukanaya oo marka jamca lagu tukanaya weeye وعن عبد الله بن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن لصاحبي عن راعي رسولك الله سبحانه وتعالى فكان وحوها لا يزيد من كسياد وكبد في السفر سفر كما بدن جرين على ركعتين لبا ركعدود وأبا بكر سدوك وأبا بكر عفوا أبا بكر بن راعي وعمر يا عمر وعثمان يا عثمان كذلك يعني ساسو سمين جيرين يقولنا لبدا ركعود بتكون جيرين مركا إن مغرب سنة لقابل مايو سقا- سيس وي مذهب كان لو يقال حنفية يقول ما بجمعيان بصلاة ما ما يوم قام بصلاة الجمعية أن كأهن حلقة عرفة لا جوجه يا حلقة مزدلفة لا جوجه si kasta u safarto ma jamcinaysa isu geyn maysa salaadihi midba gaarkiisa tukanaysa baabu ljumuca baabkana wuxuu yahay oo inta ka bilaabaya sheekhu eh, jimcaha wixii ku soo arooray eh, buu dhowr xadiis ka sheegaya عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nabiga calayhi salaatu wasalaam am- ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maxaan ka booday ya aan sahalmaya annaga noo qori maayo laakiin waa ana- annaga gadaal buu jiraa soo maha imise qof baa sahal haysta ka hormaraya imise qof baa yani xadiiska can sahl ibni sacdin saacidi imise qof weeye Waa ku jiraa Ha, kaasuu soo hormarinaya miya kaasuu inii hormarinaya miya fiiriya ma- marka akhrinaya cabdullaahi bn cumar miyaa idinku horreeya mise can sahal baa idinku horreeya hay ha labada niyo ninka odaga saas yahaa sida iyadaan ku soconayna sahal waa nugu jiraa laakiin gadaal buu jiraa hay gadaal buu jiraa sahal waa nugu jiraa waa akhrin doonaa insha allah tacaala عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر وحو يري من جاء منكم من أفكي جاء يماده أو منكم إذن كان كمده الجمعة جمعة يماده فليغتسل قبيست قفك إذن كان كمده أو جمعة يماده قبيست يعني قابك ويري وحكم مغطى محي أمر بك مغطى من جاء منكم الجمعة فليغتسل قبيست علماء مركز دي يعني سوش وير هذا قفك حديث دي كسو أرورت واجب إيه، واجب نقول هذا أمر كسو أروري ومع ذلك بقى علماء قيب كم إذا وحير هذا يعني كدودان قفك الجمعة مركو هذا إنه قبيستا مواجبة ووح لقرب ميا إنه قبيسته مسماها وح لقرب إنه قبيسته يعني جمهور العلماء يوحي ليهن ميا قفك واجبكم ما هو سنة ويان إنه قبيسته waa sunna waxba waajib kuma aha waxay deliishanayaan xadiis nabiga calayh salaatu wasalaam leeyahay man tawada'a yowma aljumuca man tawada'a yowma aljumuca fabiha waa nicmat qofka maalintaa qubaysta yacni iyada khayr fiican waa fiican tahay hadduu jimcuhu qubaysto waxaan le qofka weyse qaata waman iqtasala qofkii qubaystana falquslu afdal falquslu afdal يعني waa ruqsa ka muuqata qofka weyse qaadanaya waa fiican tahay masaa ku aadaya masaajidkii qofka qubaystaana ka fiican kaasi deliishanaya waxay leeyahay waajib marka maaha halka daahiriyada iyo qolo la yidhaahda maaragtay eh, ay yidhahdeen waa waajib qofku inuu qubaysto oo nabiga calayh salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku leeyahay eh, ghuslu yowmu ljumucati waajibun calaa kulli muxtalimin S- een, qubayska qofku qubaysanaya maalinta jimcaha waa waajib qof kastoo qaangaara bay deliishanayaan laakiin si kasta ha noqotee culimmadu waxay badayeen inay sunno tahay inuu qofku maaragtay qubaysto markuu jimcaha aadayo oo ayn waajib kahayn laakiin haddii qofku shaqo ka soo baxo kale uu dhididaayo ama uu dareemayo maaragtay in een, ji- qofka jirkiisu maaragtay uu dhidid leeyahay inuu qubaystaa fiican maxaa yeelay dad badan baa isugu imaanaya meesha عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر قال من جاء منكم قفك إذنك إني كمده أو يماد الجمعة جمعها فليغتسل قبيسته مالتا جمعها يعني ومالي آدي أضفل بدن ويه النبي عليه الصلاة والسلام فضل بدن بكل شيء ومالنتي نبي الله آدم لا أبوري مالنتي الدن لقلي مالنتي لا قصو صار ويه قيامه مالنتا سول عايا ساسو كلا ساعد با كجرت قفك مسلم كاهي هدو وافق ساعداس oo uu ducaystay ilaahay ka maarata ka aqbalayo ee ducada iyada ahay culimmadu marka inta badan waxay yidhahdaan waa bacd alcasar ilaa laga gaarayo maqribka laga gaarayo ee maalinta salli nabiga calayhi salaatu wasalaam in la badiyo weeye waa sayidul ayaam weeye maalintan iyada ahi yani fadli badan baa ku soo aruray xadiiska ku xiga can cabdullaahi bni cumara qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yakhtubu mid khudbeeya khudbatayni laba khudbo وهو نبي عليه الصلاة والسلام قائم تاغن استاق بكو خد بين جري يفصل بينهما لبضو دوحو كلا بحين جري بجلوس فدي بكو كلا بحين جري يعني جمعو وحو ليه لبا خد بو ليه هاي فدي باو دحية مركا مركا فدي يعني خطبة هورا الله قلا يا فدي يا خطبة دام كل وا شرط بير هذان علماء انت بدني صلاة الجمعة شرط بوتاهي وهذه إمامك هل خطبة خطبية مثلا كما سوقات وسأل لقوا إلا وصلاة دمعان لقلوه والله صحو استظهر بالله تكون يبي كليه لأن جمعيه شرط باك مقن جمعيه شرط باك مقن خطبة ما كان لبضر خطبة وفرق الله ده حسي مع فرقه شرط بيوتهي جمعة شرط بيوتهي مركا خطبة بالي خطبة الجمعة وحكى له جرا خطبة خاعد ما كان له صدقه إذا رحمه الله أحباب استوى ما جابر كسحقا ها idinka waan hormariya ha waa kaaya ka dambeeya waan hormariy nusqada qayb kamid hormarnaya marka khudba waa khada ma kala godo weeyaan khidba baa la jidha khidbaduna waxa weeye waa guurka iyo nikaaxa iyo sukaansiga dumarka la yihahda walaa junaaha calaykum fima taraadaytum bihi min khidbati nisaa'i aw aknantum marka khidba waxa la yihahda sukaansiga marka guurka qof dumarka la hadlays baa la yihahda khudbana oo khada la godona waxa weeyaan khudbada caadiga baa la yihahda imaamu nawowi raximah allahu tacaala isagu shuruudaha shuruudaha toddobaad buu u sameeyaa khudbada yani ee maalinta jimcada leeyahay waxaa ka mid ah waqtiga duhurka in la tukado waqtiga duhurka in la tukado yani qoraxdu markay zuusho duhurka xilliga lagala jiray jamhuur culamaana ha soo badan yihiin marka laga reebo xanaabilada haddaa aragto kaba soo qas sacuudiyiinta oo kale iyo waxay iyagu mataqaanaa tukadaan badanaaba intaan la gaarin waa dadka waa ka hormaraan waxay aaminsan yihiin oo leeyihiin salaada jimcuhu waxay soo gashaa xilliga ciidda bay soo gashay oo maca daalika maalinta haddaad safar tahay oo aad kusoo beegmatay meel lagu tukanayo casarkii kuma xiri kartid sababta maba soo gelenba xilligaas ay tukanayaan iyaguma tukanayaan amaa jamhuur culamaa waxay leeyihiin xilliga qoraxdu suusho oo duhurka xilligeeda ah ka hor jimcaha lama geli karo can cabdillaahi bni cumara qaala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحها يخطب من خطبية خطبتين لبا خطبة وهو قائم يسوق تاغن يفصل بينهما دحدو ضوحو كلا بحنجري أو دحي سينجري لبا خطبة بجلوس فردي استاغو مرك واجب يقفك هدو انو سوق قالوا إلى خطبة خطبين يا وفردي بان كو خطبين يا حبك مجران وشرط ويا انو استاغو خطبة يو استاغو مرك يعني بالغد دوني يقفك انو خطبة وهو قائم وآيات القرآن متى يعني آه فلما رأوه تجار آه تجارة أو لهوا انفضوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله صوما وتركوك قائما يعني نبي تاغنا مركو خطبة أخرنا مقال الله واحد سوق لي سفر للسوقاي قايد با سوق لي نع شام كيمي نبي خطبين أبيك يا عن مركا نبي من خطبة يساق بك خطبين مركا فردي لما أقول قفكين خطبيه حديث كحيغا حديث ولالك الشيخ جابر يعني عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء رجل نبا يمي نكا سليك القطفاني بالرجل مقيس سليك القطفاني نبي عليه الصلاه والسلام خطبين يبو سو غلاي و فريست marka khudbadii socoto buu soo galay wuu fariistay marka nabiga la hadlay jaa waxaa yimi rajul nin baa yimi والنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يخطب وخطبين أيه yakhtubu nnaasa dadka u khudbaynayo yowma aljumucati maalinta jimcaha nebigo dadka u khudbaynaya baa ninkaas soo galay marka wuu fariistanay faqaala markaasu wuxuu yidhi sallayta yaa fulaan hebelow ma tukatay qaala laa ma tukan qaala marka nebigu wuxuu ku yidhi qum farkac ragcatayni istaagoo laba ragcadood tuko istaag oo laba ragcadood tuko culamada marka maadaama nebiga amre ninkaas waa labada ragcadood taxiyatalmasjidka qolaa waxay yidhahdeen waa waajib qof hadduu soo galo inuu masaajidka inuu laba- laba ragcadood taxiyatalmasjid tukado laakiin waxaa la yidhi yani ma- culammadu waxay yidhaahdeen maaha waa sunna weeyaan waana lamana ogolo qofku inuu iska fariisto hadduu masaajid soo galo laakiin qofku dambaabi maayo ku dambaabi maayo oo wax waajib ku ah oo laga rabay ma aha ninka nebiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu yidhi istaag laba ragcadood tuko waxaa kaloo laga qaadanayaa een, xadiiska kan ku xigaa wuxuu noo sheegaya qofka marka khudbada lagu jiro inaan la hadli karin oo u tegi doonaa insha allahu tacaala marka waxaa laga soo reebayaa imaamku dadka waa la hadli karaa iyaguna waa la hadli karaan hadda waa kan eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam oo khudbadii wada nin ka mida maamuuntii buu la hadlay saa marka imaamku oo khudbadii wada qof waa la hadli karaa taas eh, kuma jirto diidmeen la diiday dadku hadlaan waxaa kaloo dhici karta qofka dadka dhex fadhiyaa waxay la hadli karaan qofka khudbaynaya bay la hadli karaan oo xadiis baa noo imaanaya een, xadiis baa noo imaanaya kitaabkan ku imaan ma laga yaaba may xadiis baa jira nebiga caleyh salaatu wasalaam kitaab istisqaa buu noogu imaan doonaa nebiga khudbadooda waa nin soo galay wuxuu yidhi dadku waa halaagsameen abaar baa dhacda ilahay noo bari marka imaamku dadka waa la hadli karaa iyaguna waa la hadli karaan amaa dadka dhexdooda lama ogola xataa kelimad cilmiya marka khudbadu socoto in laiswe- laisweydiiyaa la diiday abidar radi allahu tacala canhu baa masaajidka soo galay iyadoo khudbada socota wuxuu soo ag fadhiistay ubay ibni khalaf ubay ibni kacab cafwan saxaabiga ubay ibni kacab ah oo qaariga ahaa buu soo ag fadhiistay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam khudbadii wada baa nabigu wuxuu akhriyey suuratu baraa buu akhriyey suuratu tawba markaasuu abudar wuxuu ku yidhi ubay suuraddaani goormay soo degtay indhuhu ku gubay lama hadlin indhuhu ku gubay cabaar bay socotay uu ku ceshay wuxuu ku yidhi suuraddaani goormay soo degtay saddex goor buu ku ceshay saddexdaa goor buu indhuhu ku gubaayey hadhow marka khudbada dhammaatay buu wuxuu ku yidhi salaadda aad tukatay maanta waxba kama jiraan bi isla markii nabigan u tegay buu ku- buu yidhi waan weydiiyey waa runtiis biir ubay bi marka la khudbaynayo in la hadlo lama ogola xadiiska dambaan noo sheegi doona marka imaamku dadka waa la hadli karaa iyaguna waa la hadli karaa lakin iyaga dhexdooda lama ogola jaaءa rajul nin baa yimi wالnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaamna yakhdubu uu khudbaynayo yakhdubu الnaasa dadka u khudbaynayo yowma aljumucati maalintii jimco ahayd faqaala markaasu wuxuu ku yidhi nebigu ninkii sallayta yaa fulaan ma tukatay hebelow ma tukatay qaala laa may buu yidhi qaala wuxuu ku yidhi marka istaag qum istaag buu yidhi farkac ragcatayni waxaad tukataa laba ragcadood tuka buu yidhi can abi hurayrata sidoo kale cumar baa maalin isagoo khudba jimco wada baa waxaa soo galay cuثmaan ibnu cafaan radi allahu tacaala canhuma markaasuu markuu soo galay uu la hadlo wuxuu ku yidhi war ma saacaddaana socotaa cumar khudbaduu wada waa amiir muminiinka weeyaan mar saacaddaana socotaa buu yidhi si rasuul isu wuxuu ku yidhi cumarow waan daahayo intaan weyse qaadanaya waqtiisi oo weyse miyaa hadda mise- ma ma weyse keliyaa soo qaadatay xataa ma soo qubaysan miyaa buu ku yidhi soo maaragtay عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت هدا تراهده لصاحبك لصاحبك صاحبك هدا كتراهده يعني قفك ولا فردي هدا كتراهده أنست آمس وهالله هدا آمس كتراهده يوم الجمعة مالت جمعها والإمام إمامكنا يخطب وخطبين أيه هدا سات كتراهده فقد لغوت laqwi baad gashay laqwina waxa la yidhahda kan faa'iidada lahayn weeyaan wuxuu kaa nusqaaminaya ajarkii khudbada waxuu kaa nusqaaminaya kuwa waxbay yidhahdaan qofkaas loo qori maayo ajarka jimcahi waxa loo qoraya duhur baa loo qoraya soo maaragtay marka wuxuu ku yidhi aamus haddaad ku tiraahdo qof dhinacaaga fadhiyo marka imaamku khudbaynayo ogow laqwi baad samaysa adigiiba ajirkaa nusqaamay marka lama ogolo marka khudbada socoto in maaragtay qofka aad la hadasho oo maaragtay xataa salaantiina haddii qof salaama calaykum ku yidhaahdo inaad radida maaha haddii qof hindhiso hadda waad ku hindhisa alxamdulillah hadduu yidhi raxmakulla baan leenahay laakiin haddii khudbada socoto qof hindhiso alxamdulillah yidhahdo la radin maayo in la dhegeysto way khudbada culamadu waxay ka soo reebaan qofka yacni aan maqlayn khudbadoo meel fog fadhiya muxuu samaynayaa khudbadana ma maqlaayo qur-aan buu akhrin karaa baali quraan iyo dikri buu akhrin karaa hoosna wuu akhrinayaa isagoo dadka kale aan mashquulinayn amaa in qof lala sheekaystoy wax noocaas oo kale lama ogola ya moobeelka iyo tusbaxaya kulli waxaas laqi weeyaan ciidda ay nabigu xadiis buu diidaya dhagaxa dhagaxa iyo masaajka yaalla ile dhagaxa masaajka nabigu qurux buu ahaaye qofka saas sameeyaa laqwi weeyaan marka wax kastoo gacanta lagu hayo ama moobeel ha noqdo ama tusbax ha noqdo ama wax kale ha noqdo waxa weeye waa arrinka waa soo hosgelaya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام وحير إذا قلت لصاحبك صاحبك هذا كتر هذا قف نعاق فدي هذا كتر هذا أنست أمس يوم الجمعة ما أنت جمعها والإمام إمامك يخطب وخد بينيه هذا قف أمس كتر هذا فقد لغوت لغوي باتكو هذا الشيء واللغوي ذي هذا لحم باتكو هذا الشيء فائدة لهين عن سهل بن سعد الساعدي وكان حديث كذلك ينصهر مري طيب إذن كم ده xadiiskan wuxuu ka hadlayaa nabiga calayh salaatu wasalaam inuu ku khudbayn jiray markuu khudbaynayo meel inuu fuuli jiray mimbarka inuu nabiga calayh salaatu wasalaam fuuli jiray marka maadaama lagu jiro baabkii ka hadlaya jumcaha wuxuu keenayaa nabiga calayh salaatu wasalaam mimbarkiisi waxa laga sameeyey iyo waxa uu ahaa can sahli bni sacdin asaacidiy radia allahu tacaala canhu qaal ina rijaalan rag baa tamaarow waxay ka doodeen في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيغا صلى الله عليه وسلم منبر كيسا كدودين من أي عود جيت يعني قري كيبا هو ويهي ما حلقة سمي تيرك لقى سمي الواحد لقى سمي محاها إن الرجال رق تمارو باوحي كدودين في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيغا عليه الصلاة والسلام منبر كيسا كدودين من أي عود قري كيبو هو يسقوا يحيى محل لقى سمي معناها الواحد لقى سمي يعني مركب مثل سميس كان الواحد لقى سمي من نوعيه محو يحيى ساسو كلك دودين فقال سهل سهل بن سعد الساعدي بوحي يجري الصحابي حديث كورنا ويان من ضرفاء الغابة ضرفاء وحل هذا قيد مقعيس الغابة وحل هذا ميل مقعد بالي إرجع الغابة سيدا بوحل هذا وكاينتا ماشي كاينتا بالي هذا لكن meeshan waxaa laga wadaa meel magaceedoo geed darfaa la yidhahda ka baxo geedkaas baa jiriddiisa laga sameeyey mimbarka nebiga calayhi salaatu wasalaam saynu ognahay nebiga calayhi salaatu wasalaam inta aanu mimbarka loo samayn wuxuu istaagi jiray markuu khudbaynayo meesha waxaa ku ollaan jiray geed timireed jirid timirteed baa ku olla yacni timir jiridda timirta ku olle nebiga cuskan jiray halkaas buu nebiga calayhi salaatu wasalaam khudbayn jiray marka haweeney baa tidhi waxaan aqaanaa waxaan hayaabatay wiil aniga ii shaqeeyo aad wuxuu u yaqaanaa sida loo sameeyo alwaaxda iyo wixii la mid ah marka ha kuusoo sameeyo miisaad ku istaagto dadka markaa u khudbaynaysid marka nebiga calayhi salaatu wasalaam marka loo soo sameeyey maalintii u horreysay uu mimbarkaa ku istaagay oo khudbadii bilaabay waxa waxaa la yidhi waxaa ohin bilaabay tiirkii uu nebiga cuskan jiray geed timreedkii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam cuskan jiray digrigii baa lagala fogaaday waxay way oyday marka xadiiska wax marka laga sifeynaya oohinteeda sida cunugu u ooyo oo kale u ooyday marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa u yimi oo maaragtay gacanta saaray xadiiska qayb wuxuu leeyahy nabigu yacni shafku saaray markaasay aamustay markay aamusayseen cunuga ooyey si usoo aamusoo kale u aamusaysay yani waxay culimmadu yidhahdaan digriga alla subxaanahu wa tacala intaasoon dusheeda lagu akhrinayay baa lagala tegay miis baa yacni meesha la keenay taasay ka oyda marka waxyaalaha jamadaadkana يعني way ka suurtoobaan yani nabiga calayhi salaatu wasalaam karaamadiisi bay ka mid tahay waxaa la sheegaa nabiga laba geed meel uu saxaro u aaday oo yacni kaadi u aaday kortag laba geedoo ka mida inay isu soo ordeen soo ordeen isu yimaadeen oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ku gabaday soo maarata dhagax magaalada ku olaan jiray baa nabiga salaami jiray maalin walba markuu meel soo maro nabiga calayhi salaatu wasalaam salaami jiray marka nabiga waxay ahaayeen waxyaala yacni mucjisaadkiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka mid bay ahaayeen iska daa dhirta yani laakiin xataa yani xayawaanka nabiga maalin isagoo safar ku jira baa rati baa ku soo ordaya nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu markuu nabigu usoo dhowaaday oo yani si wax la faqayo oo kale kabacdi nabigu wuxuu yidhi aawe ratigaa ninkii lahaa mee markuu u yimina wuxuu yidhi ratigaan waa kaa dacwoonaya alaab aasaartana waa ku dishay micnaha mashaqa yani howlna waa ku dishay ha waan ilmeynaya ha cafan marka wuxuu yidhi ratigaan waa kaa dacwooday alaabna waa ku dishay aasaara shaqa yacnaa ku shaqaynaysay raashin ku filanna iyo ma siisin marka waxa ahay nabiga calayhi salaatu wasalaam yani mucjisaadkiisa faqaala sahlun sahal baa wuxuu yidhi min darfaa geedka darfaa la yidhaahdo min darfaai qaaba meesha qaaba la yidhaahdo geedka ka baxoo darfaa la yidhaahdo ayaa laga sameeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam mimbarkiisa marka mimbarka wuxuu lahaa saddex tallaabo kow la- marka cagt- cagtiisa saaraysa micnaha kow labo saddex kabacdi aad dushi taagan tahay buu ahaa. sidaasana fiican laga dhigo waqad ra'aytu waxaan arkay buu yidhi marka faa'iido kale noo sii sheegay mimbarka marka la sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii lagu waajib yeelay dadka muslimiinta salaada oo mimbarka la keenay kabacdi ayuu wuxuu baray qaabka loo tukanayo waqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baan arkay qaama calayhi qaama ku istaagay calayhi mimbarka dushiisa miiska ku khudbayn jiray dushiisa buu nabigu ku dul istaagay fakabara yani qiblada ujeeda dadka tukanayaan waa salaad buu tukanaya nabigu fakabara nabigu waa takbiirsaday waa takbiirat lixraam weeyaan yani intaasoo xadiis bayn kusoo maray nabigu markuu salaadda xiranayo inuu nuweyti usalli iyo fard iyo waxaas uu samayn jirin allahu akbar oran jiray wa- fakabara nabigu waa takbiirsaday wakabara annaasu dadkii baa takbiirsaday waraa'ahu gadaashiisa yani salaaddii bay xirteen wa huwa cala almimbari nabiga isagoo mimbarka saaran ayuu salaaddii xirtay dadka dhammaantoodna way arkayaan uma rafaca kor buu u soo qaaday yani faatixadii buu akhriyey waa rukuucay xadiiska soo gaabinaya nebigu mimbarka dushiisa ku rukuucay dadku way daawanayeen samica allahu liman xamiduu yidhi waa taas marka suma rafaca fanazala wuu soo degay alqahqara gadaal gadaal buu u soo degay qahqara waxa la yihahda qofku markuu gadaal gadaal u soconaya baa la yihahdaa ila mimbarkii qiblada u jeedaa qiblada ka jeesan maya nabiga calai salatu wasalaam gadaal gadaal buu uga soo degay oo muxuu yimi dhulkii buu yimi xataa sajada ilaa uu ku sujuuday fii asli lmimbari mimbarka salkiisa ayuu ku sujuuday uma caada ragcaddii labaad weeyaan wuu ku laabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam mimbarkii oo meeshiiba ku istaagay salaaddii buu galay faatixadii buu akhriyey waa rukuucay sujuuddii kabacdi hoos buu ku sujuuday xataa faraqa ilaa uu dhammeeyey nebigu uu ka faaruqay min aakhiri salaatihi salaadiisa gadaasheeda yani dhammaadkeedii nebigu markuu dhammeeyey salaaddii uma aqbala wuxuu soo qaabilay cala annaasi dadkii faqaala markaasuu wuxuu yidhi marka sababtu u sameeyey nebigu inuu mimbarka dushiisa ku tukado dadkuna u daawanaya ayuu nebigu u sheegay wuxuu ku yidhi ayuha annaasu dadow inamaa sanactu haada waxaan sidaa u sameeyey oo meesha dusheeda ugu tukaday lita'tamuu bihi inaad ugu dayataan walitacallamuu inaad barataan salaatii salaadayda yacni salaadayda inaad barataan oo igu dayataan oo qof weliba arko anoo tukanayo ayaan saa u sameeyey marka saxaabada nebiga caleyh salaatu wasalaam nebiga salaadiisii bay ka qaatay waana inoo soo gudbiyeen nebigana waa tan uu leeyahy yani salluu kamaa ra'aytumuni usalli nebigana marka salaadda lagu soo waajib yeelay yani alisraa walmicraaj ka bacdi jibriil baa u yimi oo wuxuu baray qaabka loo tukanayo iyo salaadaha xilliga la tukanayo maalin buu u yimi duhurka kaba sooqa duhurka micnaha xilliga u horeysa buu u yimi salaad duhur uu tujiyey salaadihii kale uu tujiyey maalintii labaadna waa yimi xilliga duhurka u dambeeyey buu tujiyey markaasuu wuxuu yihi bayna haada salaadda waqti- waqtigeeda intaas weeye marka awqaadda salaadda iyo eh, kulli jibriil baa nebiga calayhi salaatu wasalaam baray nebiguna saxaabadiisa mimbarkaas buu fuulo ku baray marka nebigu qaabka uu tukanaya in la barto weeyaan ayuha annaasu dadow inamaa sanactu haada waxaan saa u sameeyey lita'tamuu bihi inaad igu dayataan walita- walitaclamuu inaad ogaad wali- walitaclamuu mise tacallamu idinka maxuu inoo qoraya soo saa kuu qori maayo ha annaga walitaclamuu bay inoo qoray inaad ogaataan bay noqonaysaa laakiin tanaa saxa Ah, walitacallamuu caynkunoo kordhigan yahay taas wey saana saa ka dhigo walitacallamuu way ha inaad barataan salaatii salaadeeda haddaa walitaclamuu tira inaad ogaataan bay noqonaysaa وفي لفظ لفظ كلا وحو ليهي فصلى النبي واتك ذي صلى الله عليه وسلم وهو عليها منبر كسوى صارا ثم كبر وتكبير صدي عليها منبر كدوشيسا ثم ركع النبي والركوع وهو عليها منبر كسوى صارا فنزل مركز سودقي القهقرى قدال قدال يا تضمن سوما ثم ركع وهو عليها آه. ثم ركع والركوعي وهو عليها اسقو النبي سارنيها منبر كدوشيسا فنسل النبي صلى الله عليه وسلم وسودغي القهقرى يعني قدال قدال قفك مركو حق او جيدو قبلده كجسن ماي صلاه كجرا دب وسودغي مرك مركو كسجوداي ويه اصلك يعني memberka salkiisa xadiiska marka guud ahaan wuxuu na barayaa waxa maxalu shaahidku yahay xadiiska meesha loo keenay waa memberka nabiga ku khudbayn jira weeyaan inta kale marka waa iska siyaado kale oo xadiisku la yimi weeyaan هل مرة ببسي إن شاء الله تعالى عن سعد بن سعد الساعدي قال إن رجالا ركبة تماروا وحي كدودين في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام منبر كي سيكدودين وحي سويديين من أي, من أي عود قري كيبو قري كيهبو هو عود يعني منبر كانوا يه منبر كان محل لقسمي الواح لقسمي محويه فقال سهل سهل كالسحابي قويان عدس قبرنايه فأوحوا يلي من طرفاء القابة meesha qaaba la yidhaahdo geed ku yaalo darfaa la yidhaahdo ayaa laga sameeyey waqad ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaamu qaama calayha ku dul istaagay fakabbara wuu takbiirsaday wakabbara annaasu dadkiina waa salaadii bay xirteen iyaguna waraa'ahu nabiga gadaashiisa wa huwa nebiguna cala almimbari uu yahay mid mimbarka saaran uma kabacdi rafaca nebigu yacni samica allahu liman xamidu soo gaaray فنزل نبي وسودق القهقرة أبو أسودق قدال قدال حتى سجد إلى كجس سجود نبي في أسل المنبر منبر كسلكيسة أرولك أه ثم كبعد عاد النبي وكل أبتي منبر كي وكل أبتي رقعد اللبادي وبرايا حتى فرغ إلى نبي كفارق من آخر صلاته صلاة دي سكداش يدي يعني ما صلاة دي سي ثم أقبل نبي وحصو قابل صوفيري على الناس دتكي فقال مركز وحي أيها الناس ضضوا إنما صنعت هذا saa waxaan u sameeyey lita'tamuu bihi lita'tamuu bi inaad igu dayataan walitacallamuu inaad barataan salaatii salaadeeda wa fii lafdin lafdi kale waxa uu leeyahay lafdigan bukhaari baa lesa gaaru leh fasallaa nebigu waa ku tukaday wa huwa nebigu waa calayha saara mimbarka dushiisa uma kabacdi kabara calayha nebigii waa ku takbiirsaday mimbarka dushiisa uma rakaca nebigu waa ku rukuucay wa huwa calayha soo nambarkii saar membarka saaran فنزل القهقرى كبعد نبي قدال قدال بأسود دقي مرك حديث كنت كلو شاك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه حديث كان تانا بلابين وحنا تسدونا ما أنت الجمعة أه مساجد كلا سوء آدا يصير لوكلا في اللي بدنيه qoraxdu markay soo baxdo ilaa marka memberkan uu istaagayo yani imaamku waxa u qaybisaan shan u qaybiya shan saac u kala qaybiya yani oo isleeg shan saaco isleeg u kala qaybiya saacad walba marka qofku yimaado tan u horeysa halka saac hore hadduu yimaado qofku ajar muxuu helayaa tan labaad hadduu yimaado muxuu helayaa tan saddexaad hadduu qofku masaajidka soo aado muxuu helayaa qof waliba marka wuxuu helayaa ajar siduu qofku u soo horumaray buu uga ajar badan yahay qof walba marka shan saacadood baa loo qaybinayaa saacadda qoraxdu soo baxdo ilaa marka memberka uu istaago shantaas saacadood hadba saa u kala timaado bay u kala ajra badan yihiin aan fiirino marka عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل قفك سوق بيسته يوم الجمعة مالت الجمعة ثم الراحة ولبا وحا حديث كلا كسوا إنه قفك أسوق بيسته سيدا غسل الجنابة وكلا qofka janaabadu marka soo qubaysanayo kalena u soo qubaysataa fiican waana soo marnay qofku suu janaabada uga qubaysanayo ama janaabadu ha noqoto jamaaca reerkiisa ah ama ha noqoto mid isagoo jiifo uu jinoobaday yacni waa taynu nebiga calayhi salaatu wasalaam arnay marka hore inuu weese qaadanayo oo weese horumarinayo kabacdi qubaysanaya saa ina u soo qubaysato markaa jimcaha soo aadayso xadiis baa ku sugan man iqtasala qofkii soo qubaysta yowma aljumucati maalinta jimcaha uma raaxa soo aada sideeba raaxa waxaa loo isticmaala galab carowga loo isticmaala lakin waxaa laga wadaa soo aada baa laga wadaa soo aada fi saacati اluulaa saacadda hore masaajka soo aada qofka saacadda hore intuu soo qubaysta masaajka soo aadaa fakaأnamaa wuxuu la mid yahay qaraba mid sadaqaystay oo ilaahay u dhoweystay xaggiisa badanatan neef geela saalka intaa geelaagi soo qaadatay hal hal fiicanoo qurux badan ka soo saara marati inaad masaakiin ku sadaqaysato baa la mid tahay yani sadaqadan ajirkeeda waa garanaysaan waa saacadda hore ninka masaajidka soo aado weeye fakaأnamaa qaraba badanatan wuxuu la mid yahay neef geela qof sadaqaystay waman raaxa qofkii soo aada masaajidka fi saacati الثaaniyati saacadda labaad laba sac markay tahay fakaأnamaa waxaad la mid yahay isaguna qaraba mid yani sadaqaysto dhoweystay baqaratan neef lo ah kee fadli badan marka kii sadaqaysa saacadda hore ومن راح قفك مساجك سؤال في الساعة الثالثة ساعة صدحات فكأنما وحو لمد يقرب مد- مد دويستي كبشا أرجو وين ون وين يعني ون وين قف سو دويستي أو إلا ألو دويستي أو يعني قربان كان يكتب لمديه وساعة ده ساعة صدحات ويان اسكو اسكو أجر مها مرك كي كوادي كي لواد بكا أجر بدن ومن راح في الساعة الثالثة ساعة الساعة قفك مساجك سؤادا فكأنما قرب وحو لمد يا مد يعني دويستي الله قد وادي كبشا ون وين أقرنا وقيس له سمارتا يعني ويكل في عين كوا متقان بدنا با وضحيه لو سميسن جري waxaan jira kuwa geesale oo halka cad inta badan waa kuwa waaweyn weeye waman raaxa qofkii soo aada salaada jumcaha fi saacati araabicati saacadda afraad qofkii soo aadaa fakaannamaa qaraba wuxuu la mid yahay mid alle ugu dhowaaday oo sadaqaystay dajaajatan dajaaja yacni digaag dajaaja in la yidhahdo da'da la kordhigo iyo dijaaja iyo da'dan la hoos dhigo labada isku mid weeyaan marka ninkan wuxuu la mid yahay nin digaag sadaqaystay buu la mid yahay hal digaag soo qabsaday oo sadaqaystay marka ma isku mid baa nin digaag sadaqaystay iyo ninkii ratiga sadaqaystay isku mid maaha laakiin ka digaaga sadaqaystay nin buu dhaamaa waman raaxa qofkii soo aada fi saacati alkhaamisati saacadda shanaad qofkii soo aada masaajidka waa markii imaamku sii galaya weeyaan fakaannamaa wuxuu la mid yahay qaraba inuu dhowaystay alla ugu dhowaaday baydatan ukun ukun qof sadaqaystay buu la mid yahay marka qof ukun sadaqaystay iyo qofkii saaki intuu soo galay oo ratiga sadaqaystay ma isku mid baa marka waa maya weeyaan faidaa kharaja aliimaamu imaamku markuu soo kaco oo soo galo de waxaa sunno iska ahayd imaamku inuu gadaal ka soo ka yimaado sida nebiga caleyh isalaatu wasalaam dadka inuu waxba soo tatallaabsada maaha waa inuu eh, hadduu isagoo soo tatallaabsado saynu ognahay salaada jumcaha marka khudbada lagu jiro waxaa la diiday in qofku intuu soo galo masaajidka uu tatallaabsado nin baa nebigu arkay markaasuu yidhi fariise buu yidhi dadkii baa dhibtay fariise buu yidhi waxaa la rabaa meesha soo gaarta inaad fariistaa la rabaa innaga waxaa dhacda qof baa halka go' dhiganaya suuqu iska aadaya hadhow markii imaamkii soo galay buu soo tallaabsanaya soo galaya lama ogola taas imaamka laakiin isaga qofka imaamka ah, yani khadiibka ah hadduu soo tatallaabsado isaga dhib ma leh marka wuxuu leeyahy faidaa kharaja aliimaamu iimaamku hadduu soo baxo xadarat almalaa'ikatu malaa'igtii baa soo xaadiraysa yastamicuuna dikra khudbada dhegeysanayaan xadiis kale wuxuu leeyahay qofka malaa'igtu bannaankay taagtaagan yihiin waxay qorayaan dadka soo galaya hebel hebel xilligaanu soo galay hebel hebel xilligaanu soo galay bannaanka taagan yihiin maalinta jumcada ah ilaahay subxaana wa tacala malaa'igtiisu markaasuu wuxuu leeyahay nebigu marka imaamku soo istaago khudbad khadiibkii khudbadii akhrinayo bilaabayo tawow suxufahum waraaqoodii bay laalaabayaan ee magacyada ku qoraayeen masaajidka soo galayaan khudbada dhegeysanayaan dadkii marka gadaal ka yimi yaa u cida marka dadka gadaal ka yimi yaa u cida oo khu- magacooda yaa qoraya dadka maxaa la qoray lama qorin wey cidima qorin marka nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi faidaa kharaja aliimaamu iimaamku markuu soo baxo inuu khudbo u soo baxo xadarat almalaa'ikatu malaa'igtii baa soo xaadiraysa yasmacuuna dikra dikriga iyagoo dhegeysanaya masaajidka ma- yani habeen dhexasan ka hadlaya masaajidka malaa'ig badan la fadhida oo weliba la saaxiibayso qofka hadda goor masaajidka u badan bay la saaxiibaya marka eh, inagu ma ogin saasaa mata ilaahi subxana waxaa kaloo jira kuwa loo xil saarsaday inay raadiyaan meelaha noocan oo kale ah nebigu xadiis buu wuxuu ku leeyahay ina lilahi malaa'ikatan yamshuuna fi lardi yaltamisuuna xiliqa dikri ilaahay wuxuu leeyahay malaa'ig gaar ah oo loo xil saarsaday inay raadiyaan xiliqa dikri meelaha dikriga la isugu yimaado muxaadaraadkii iyo qur-aan la akhrinayo khayrka me- meelaha laga sheegaya bay isugu imaanayaan marka waa raadinayaan mid ka mida markuu meeshii arko il- ee- ee, kuwa kale u qeylinaya tatanaadu haluma ilaa xaajatikum markaalaya waatan meesha raadinayseen xadiis dheer weeyaan markaasay intay isdul fuulaan bay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala baa wuxuu ku leeyahay markhaanti ka ahaada inaan u dambi dhaafay dadkaas u tagteen marka meelaha wanaagu ka jiro haddaad soo gasho inaad fariisto baa fiican nabiga calayh salaatu wasalaam oo khudbadooda maalin maalmaha ka mid hadlaya baa saddex nin masaajidka soo galeen nin waa soo dhowaaday intuu soo gudaha soo gala ka soo fariista ninna gadaal buu fariista nin waa iska baxay nabigu markuu hadalkiisa dhamaystaba wuxuu yidhi saddexdii qof oo soo galay bayna ka sheekeynayaan nin waa soo galay waa soo dhowaaday ilaahay baa soo dhoweeyey ninna halkaasuu fadhiistay waa xishooday ninna waa noqday waa jeestay ilahay baa ka jeestay marka haddii meesha khayr lagu wado waa soo gasho inaad ka noqoto waa laga fiican yahay wax yarna allah ka dhiga iska fariiso ilahay baa ka xishoodaa kaa dambe waa xishooday halkaasuu fariista ilahay baa ka xishooday jazaaka allah khayr sheekh masaajka waa shaqadina alasi inoo furtaan wey sheekh shaqadina wey raggina masaajka jooga goor goor hor furtaan wey axriin ahay ma iska xilligaas waxa wey kolley ahay horta waxa asala yani taas waa qofkii khayr siyaadaa doonaya lakin waxa asala addan ku dul dhaco idaa nuudiya lisalaati min sala- min yowmi aljumcati fascaw ilaa dikri illahi wadaru lbaaci marka addanku yeero ee in mataqaanaa wax walba waa xirmaayaan hataa culimada qayb waxay gaarsiiyaan dukaanka furan wax la gadanaya xaaraan buu noqonaya soo maarata marka saddex saac oo kale waa fiicanta afar saac waa fiicantahay khayr saasa- taasaan bal heli karin xadiiska marka wuxuu noo sheegay fadliga ilahi sida loo soo kala maraayo celis ma xadiisku u baahan yahay okay wey hadduusan celis u baahnay xadiisku can salamata ibni akwac wa kaana min asxaabi shajara haddii qofku u baahan yahay meel ka mid ayay maarata inaan eh, insha allahu taala xadiiska markaan akhriyayno waa ugu celin karnaa insha allah can salamata ibni akwac saxaabiga isagaahi wa kaana min asxaabi shajara salamat ibni akwac waxaa lagu sheegaa inuu fardaha ka dheeran jiray orodkiisa awgiis inuu fardaha ka dheeran jiray oo cadowga cag ugu been sheegi jiray wa kaana wuxaa min asxaabi shajara iyo ee maalintii sulxu xudaybiya raggii ilaahay qur-aanka isku tilmaamay ee laqad radia allahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara raggaasu ka mid aha marka wa kaana wuxaa min asxaabi shajara ilaahay subxaanahu ilaa kun iyo dhowr boqol ba ilaa kun iyo shan boqol kun iyo afar boqol bay ahaayeen ilaahay baa raalli ka noqday ilaahay baa cilaamiyey kulli inuu raalli ka yahay marka ninkaan isaga ahi raggaasu ka mid ahaa wa kaana wuxuu ahaa min asxaabi shajara qaala wuxuu yidhi kunnaa nusallii nebiga calayhi salaatu wasalaam baanan kuwa la tukanaya kunnaa waxaanu ahay nusallii kuwa la tukanaya maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam aljumucata jimci baan la tukanaynay uma ka bacdi nansarifu wuu gadoomi jiray markaan qofkaya tukado wuu bixi jiray yani salaaddu marka dhammaato walaysa ayan jirin lilxiitaani derbiyada wareegga masaajidka oo kale derbiyadiisa iyo xaafadaha guryaha derbiyadoodii dillun har ayan lahayn nastadillu bihi aan aan harsanno soo maarta yani salaadda waxay bilaabanaysaa marka qoraxdu wax yar ilato har yar baa jira markaas khudbada lagu daahi maayo marka khudba yani in qofka dadka waktiga looga qaado khudbad dheer ma aha isla marka markaan ka baxna buu yidhi waxaan bixi jirnay iyadoo weliba har badan ayan jirin uu harku leeryahay ayaanu maaragtay ee, bixi jirnay marka waktiga lagu lagu jiray salaada yaraanteeda buu ku tusaaya waktiga lagu jiray yaraanteeda har badan weli quraxdii dhinaca galbeedka u leexatay wax yar laakiin ma sii aadinoo har ma yeelan derbiyadu har fiican ma yeelan aanu ha sii harsanno kunaa waxaanu ahay nusallii maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam aljumucata nabiga calayhi salaatu wasalaam baanu jimcaha kuwa la tukada baanu ahayn uma nansarifu kabacdi waanu bixi jirnay oo gadoomi jirnay walaysa ayan ahayn lilxiitaani derbiyada guryaha derbiyadooda dillun har nastadillu bihi aan harsanno har la harsadaa ma jirin yani har badan ma lahayn marka nansarifu markii khudbada jimca dhammaato khudbada jimcaha markay dhammaato waxaa soo aroortay nebigu xadiis buu wuxuu ku leeyahay markaad tukataan afar ragcadood tukada afar ragcadood sunno ah yani xadiis buu ku leeyahay qofkii hadduu tukado jimcaha afar ragcadood sunno ha tukado waxaa kaloo sugan nebigu isagoo laba ragcadood inu tukaday isagoon laba ragacoo tukaday marka een, saas labadaba waa samayn kartaa insha allahu tacaala saas marka dhamaata kabacdi ya ha sunna yani su- su- sunnaheeda sunnayaasheeda laga hadlaya haddaa rabto nebigu wuxuu leeyahay afar tukada isna wuxuu tukaday isagana waxaa ka sugan inuu laba ragacoo tukaday marka laba ragacoo tukan kartaa ee, afarta ragacdood waxaa laga wadaa waa laba laba weeyaan laba laba sunna ah yani laba ragcadood baad tukanaysaa waa ka baxaysaa laba kale tukanaysaa ka baxaysaa wa fii lafdin lafdi kale wuxuu lahaa kunaa waxaanu ahayn nujamicu kuwa kunaa waxaanu ahayn nujamicu kuwa jimcaysta jimcaha la tukada maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam marka nujamicudaasi hamoodin la- laba salaa laisu geenaya si- tan soo marray yani nebigu kaana yujamicu wuxuu wuxuu kulmin jiray alduhra walcasra taa la mid maaha marka tan waxa laga wada waa jimcihii caadigaa weeyaan kunaa waxaanu ahay nujamicu kuwa jimcaysta oo jimcaha la tukada maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam إذا زالت الشمس قرحة مركز زوشو yacni waa xilliga duhurka soo gala weeyaan duhurka xilliyada la diiday bay ka mid tahay qoraxdu markay taagan tahay dhex bartanka lama tukan karo xilliyada salaadaha la diiday ka mid tahay marka markay qoraxdu wax yar ay xagga u iilato ayaa waxa la zaalat ishamsu qoraxdu waa iilatay xilligaas duhurka soo galaya marka marka nebiga calayhi salaatu wasalaam jimcaha waxaan la tukan jirnay idaa zaalat ishamsu yani marka way bilaabanaysa weeye eh, jimcadu bilaabanaysa waqtigeeda soo galaya weeyaan ثم كبعد نرجع ونقون جرني ما كان صلاة لما تويان فنتتبع وحن راع راعي جرني الفيء هركا راع راعي جرني marka xaafaddu socoto de kolay ninkii dhulkaa tega madiina iyo makay waad garanaysan qofku waxaa laga yaabaa inaadan derbigaaba socon karinba quraxawgeed xilliyada qayb ka mid ah aad u kulushahay marka dadku waxay sii raaraacayaan derbiyada guryaha baa sii raaraacayaan derbigaa isku samaaya goortu ka dhammaado kaas goortu ka dhammaado kaas sii raacaya marka wuxuu leeyahay goorta aanu tukanna ka bacdi uma narjicu xaafadahan u laaban jirnay fanatatabacu waxaan raaraaci jirnay alfaya harka harkaan raaraaci jirnay har galbeedka yar baan raaraaci jirnay labada xadiisna wuxuu ku tilmaamay eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam xilliga laga bixi jiray salaada eh, jumcaha can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحوها يقرأ من أخريه في صلاة الفجر صلاة الصبح يوم الجمعة ما أنت جمعها صلاة يد الصبح نبي عليه الصلاة والسلام وحوها أخرين جري كنت كان جري ألف لامين تنزيل الزجدة سورة الإرادة يو هل أتى على الإنسان لبدا سورة دوت والنبي عليه الصلاة والسلام سنة إذ كنت كان جري مركز السنة النبي قوي إن مركز قفك الجمعة تكنا صلاة الصبح uu dadka ku tujiyo labadaas suuradood waxaana la yidhi labadaas suuradood aad ba waxay uga hadlaan yani yani albacthu wanushuur oo kale qiyaamaha soo bixitaankeedii dhimashadii aljazaad aljaza walxisaab kulli waxaasi ka hadlaan marka labadaa in lagu tukado suuradood baa sunno ahayd dadku marka inta badan waxay sameeyaan khalad bay sameeyaanoo suuradda hore bay bilaabaan dhexdeeda ku joojiyaan maca salaama talabaadna ama iyada raacsiyaan ama suuradda halata cansaan bay qayb ka soo qaataan marka waxaa sunnaa labadaba inay taa bilowdo labadaba dhamayso weeyaan qayba ka qaadan nebiga qayb kamaba qaadanba sida lagu yaqaanay labada suuro mid walba waa bilaabaye waa dhammaynaye tanna waa bilaabaye tanna waa dhammaynaye marka inaad qayb kaga tukato labadaba ma aha waxaa kaloo dadka qayb ka mid a sameeyaan maadaama suuradda hore sajda ee sujuud leedahay dad baa subaxda jimcaha waxay sameeyaan si ay uga kaaftoomaan tan dhararkeeda waxay tukadaan ku tukadaan suuradaha kaloo gaagaaban oo sujuudaha leh bay ku tukadaan taasna waxa weeye waa hadduu qofku uu ni- u niyeystay inuu kaga kaaftoomo tan arrinkaas arrin fiican maaha hal suura soo maaha ha wasa marka hore sheega weye mala lama rabo haddaad bilowd wayna dhamayso weye haddaad bilowd wayna dhamayso weyaan labada suuradood hay hal taacasaan oo kale qayb ka soo qaadanaya ha iska daha caadsiga u keenaya dadku iska fudaysanaya laakiin sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weye inaad bilaabato waa dhammayso weeyaan كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحى يقرأ مد أخريا في صلاة الفجر صلاة الصبح والنبي أخرين جرى يوم الجمعة مالت جمعها ألف لام من تنزيل سورة لو يقان السجدة وهل أتى على الإنسان يا سورة لو يقانه مقعس يعني ساكو بلابته سورة الدهر باليدا صلاة باب صلاة العيدين باب صلاة العيدين انتنا شيخ وحو كقليا صلاة الله يقانو عيد الله يقانو باب صلاة العيدين لبدا عيدود صلاة دودي قاب كلو تكناي iyo qayb ka mida waxyaalaha ee qofka laga doonayo salaada ciid can cabdullaahi bni cumara radia allahu tacaala canhuma qaal كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة كان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحوها وأبو بكر أبو بكر وحوها وعمر ويا عمر با يصل يصلون كوتك كذا العيدين لبدا عيدود نبي وحو تكنجري قبل الخطبة خطبة كهر يعني جماعة هذا نصوم مرني salaada iyo khudbada waxaa horeysa khudbada horeysa salaada yani jumcaha khudbadu salaaddii bay ka mid tahay hadda haddaan soo hadlaynay shardi uga dhigaayeen inay ku ayan dhammaystirnayn jumcada ilaa in la khudbeeya mooyaane amaa salaadaha ciidda loo yaqaano salaada horeysa waxa dambaynaya khudbada dambaynaysa xadiis baa soo arooray nebigu uu kala dooro gelinaaye uu leeyahy annagu waan khudbaynaynaaye qofkii doona han la fadhiyo qofka ta- doonana ha iska tago salaadda mataqaanaa eh, salaadda ciidda ah marka salaadda jumcaha khudbadeeda wa- qofka waajib bay ku tahay yani salaaddii bay ka mid tahay shardi khudbaday shardi u tahay ama yani ciidda oo kale yani sa xadiiskaa tilmaamay qofku hadduu ka tago ciiddiisii waxba ma dhibayso kaana الnabiyu salى اllahu alayh wasalam waabu bakrin wacumar yusaluuna kuwa tukaday bay ahaayeen alciidayni ciidaynka qabla alkhudbati khudbada ka hor salaada horanaysa micnaha ciidaynku marka waa ciidu adxaa iyo ciid waxa weye fidra nabiga calayhi salaatu wasalaamna waxa uu ilaahay subxaana wa tacaala soo diray iyagoo waxay leeyihiin dadka mushrikiinta meelaha joogay ciido tira tiro badan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala baa wuxuu idinku bedelay laba ciidood oo ka khayr badan ciidaha badan oo la timaadaan marka muslimiintu labadaa ciidood bay leeyihiin labadaa unbaa ciid loo yaqaanaa ama maalmaha kale oo ixtifaalka iyo wixii doon la sameeyo waa wax lagu soo kordhiyo weeye yacni aan jirin nabiga calayhi salaatu wasalaamna ciid uma aqon ereyga ciidna waxa la yahay wixii sanad walba soo laalaabta sanad walba soo laalaabta haddii marka aad la timaado wax sanad walba soo laabta mubtadic baa noqonaysa waa bidca weeye lama ogola matalan maalin baan samaysannay aynu eh, abubakar weynayno kaba soo qaad sanad walba maalintaas samaysano ciid baa layaha marka haddaa ciid la timaadana qof wax cusub la yimi baata lama ogola culimmadu marka ixti- hataa ixtifaalka nebiga calayhi salaatu wasalaamna sanad walba soo noqnoqonaya way geliyaan waxay dhahan waxyaalaha noocaas oo kale ahi eh, wax nebiga calayhi salaatu wasalaam shuqul kulaha maahan can baraa ibni caasibin qaala khaطبنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بان نوخد بيي يوم الأضحى عيد الله يقانو يوم أضحى ويعني مالنت التبنات ذي الحجة ويان maalinta sagaalaad oo maalinta carafa la taagan yahay dadka xajka joo carafay taagan yihiin dadkan xajka jirinna maalinta soomayaan weeyaan oo soonka lagu dhaafo sanadka hore lagu dhaafo maalinta tobnaad oo wax la- ee, maalinta tobnaadna ayaa waxaa la yidhaha yowm alfidri loo yaqaana maalmaha ka dambeeyana yowma t- axal- ayaamu tashriiq baa la yihahda oo maalmahaas yacni ee, gowrac uu socdo meesha loo yaqaano ee, qofku markuu xajiyo khaطبنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي بان نو خطبه يوم الأضحى بعد الصلاة صلاة كبعد فقال ما كان النبي يقول حجري من صلى قفك تكدا صلاتنا صلاة ندن قفك عيد تكدا أو نسك قورعه نسكنا نسك يجا قورع يجا قورعه فقد أصاب قفك سوح أصيبي النسك يعني قورع الربيب أصيبي qofka udxiyeysanaya culimmadu waxay yidhahdeen qofka qayb baa waxay waajib uga dhigaan maalinta iyo adxa loo yaqaano xoolaha la gowracayo qofka maalqabeenka oo heli kara xaqiisa waajib bay uga dhigaan waxay yidhahdeen qofkaas inuu gowraco weeyaan maalinta wax gowraco hadduu heli karaba Eh, laakiin waa sunno la adkeeyey qofku hadduu heli karo malba inuu gowraco marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa salaada iyo gowraca kee horeeya maanta neef baan rabaa inaan gowraco ciiddii neef baan soo gatay inaan gowracaan rabaa goormaan gowracaya nabigu wuxuu yidhi man sallaa salaatana qofka salaadda inaad tukada salaadda horanaysa marka waa soo baxaysa iyadoo xoolii la gowricin waa soo baxaysaa salaadda soo tukanaysa kabacdi waa gowracaysa waa u tegi doonaa een, isla xadiiskan weeyaan nin saxaabada ka mid ahoo gowracay neefkiisii inta aanu soo aadin salaaddii iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu ugu jawaabay waman nasaka qofkii gowraca qabla salaati salaada ka hor salaaddii ciid intaan la tukan qofkii soo gowraca neefkiisii falaa nusuka lahu qofkaasoo gowrac ma leh sadaqa cadi weye ka goyn mayso udxiyada lagu talagalay ma aha faqaala abu burdata ibni nayaarin saxaabigaas oo saxaabadii nebiga calayhi salatu salaam ka mid ahaa oo markaa maqlay nebigu inuu saas yidhi ninkaasuna khaalu bara ibni caazib saxaabiga ninka warinaya baraa loo yaqaano abtigiis buu ahaaye ayaa markuu nebiga ka maqlay qofkii soo gowracay salaadda ka hor qofkaas gowriciisu ma aha udxiyadii ayuu wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulkii ilaahayow innii anuguna saktu waxaan gowracay shaatii neefkaygii baan gowracay qabla salaati salaaddii ka hor oo wa caraftu waxaan gartay ana alyowma maantay yowma aklin wa shar- wa shurbin inay tahay maantay maalintii cunitaanka iyo cabbitaanka inay tahay marka waxaan isin yaan lagaga hormarin neefkaygii baan gowracay dadku yani khayr bay ku dedegayaan neefkii baan soo gowraca buu yidhi wa axbabtu waxaan jeclaystay an takuuna inay noqoto shaatii neefkaygu awala maa yudbaxu wax u horeeyo la gowraco fii beyti gurigayga marka mididaan soo marayey waa soo baxay buu yidhi fadabaxtu shaatii sh- neefkaygu waa soo gowracay marka wataqadaytu waa ku soo quraacday qabla an aatiya intaana imaan asalaata salaada waxaana sunno ah sa- labada labada yani ciidood ciidda ciidu fidriga loo yaqaan ramadaanka ka dambaysa waxaa sunno ah qofku markuu soo aadaya ciidda inuu timiraad soo cuno dhowr xabo timira soo cuno laakiin ciiddan yowmu adxa loo yaqaano qofku isagoo hamuuman siba qofki mataqaanaa ee wax gowracanaya qofku isagoo hamuuman inuu soo baxaa la rabaa meesha yimaado hadhow si uga qayb galo meelahaas hilibka lagu cunaayo waxaas maarata isagoo hamuuntii u qabo gaajisa inuu cuno marka wuxuu yidhi neefkay waa soo gowracay buu yidhi salaaddii ka hor baan soo gowracay waa waxna ka soo cunay fa qaala nebiga marka wuxuu yidhi shaatuka ridaadu shaatu laxmin waa hilib sha- yacni neef hilib neef hilibkiis weeye yacni waa neef iska gowracda weeyaan udxiyadii ma aha ile waa kala duwan yahay neefkan cibaadada udxiyada u gowracday iyo kan sadaqada u gowracday kala duwan yahay qaala markaasuu wuu ka qoomeeyey marka yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow fa ina cindanaa waxaanu haysannaa cinaaqan waxar yar baanu haysannaa hal sana ma gaarin neefka loo gowracaya udxiyadana waa inuu hal sana ka sarreeyaa hal sana ayuu ka wen yaha weeyaan marka wa- fa ina cindanaa gurigayaga waxaa jooga cinaaqan waxar baa joogta hiya iyadu axabbu ilaya looga kaga- kalgacayl badan yahay aan ka jeclahay min shaatayn iyo laba riyood baan ka jeclahay haddaan gowraco marka iyada afa tujzi canii maga gudaysaa neefkii hore oo la gowracay markii la yidhi arrinkaasi udxiyo kuuma aha buu ka qoomeeyey wuxuu yidhi guriga waxar ba ay joogtaan laba neef ka jeclahay marka haddaan iyada gowraco hadda salaadda ka bacdi arrinkaas waxa weeye ma maga gudaysaayo udxiyadii ma noqonaya qaala nebigu wuxuu yidhi nacam waa kaa gudaysaa walan tajzi ka gudi mayso can axadin bacdaka qofkaa dambeeya nebigu isagu u baneeyey marka neefku hal sanuu ka yaraa waxar yar been isagu u baneeyey nebigu adiga maanta buu yidhi waa- waa waa yani waa kaa gudaysaa oo waa lagu baneeyey maanta adiga laakiin wixii cid kale oo ay ka gudaysaa neefkaasi ma jiro neefku waa inuu hal sano iyo wixii kale inuu yahay marka xadiiskaani dee saynu aragno wuxuuna tusay qofku hadduu uu rabo inuu gowrac sameeyo maalinta udxiyada inuu salaadda hormariyo haddii laakiin uu hormariyo oo salaadda ka hormariyo gowrici neefkaas udxiyadii ma ah neefkaa laga doonaya inuu la yimaado wuxuu kale ku tusayaa bal dadaalka saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam neef buu soo gowracay waxaruu laba neef ka jeclabaa guri ku hartay wuxuu isleeyahay cibaadadaas maanta ay ku dhaafin iyadaan ku darayaa buu yidhi yaan lagaga horan khayrkaas buu leeyahay marka waa cajiib weeyaan wasaabiquu ilaa- wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu walard uciddat lilmuttaqiin aan ku celiya xadiiska can baraa ibni caazibin qaala khatabana الnabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ma noo khudbeeyey yowma aladxaa bacda asalaati salaada ka bacdi faqaala markaasu wuxuu yidhi man salla qofkii tukada salaatana salaadanadan oo wanasaka gowraca nasak marka waxa laga wadaa yani gowraca laga wadaa nusku cibaadada la yihahdaa ونسك نسكنا قورع أيها قورعة فقد أصاب فقد أصاب قفك سوى أصيبي النسك ما أنت قورعي بأصيبي ما دام قورعي صلاتك بعد ومن نسك قف قورعة قبل الصلاة صلاة كورنة فلا نسك له قفك سي قورعي ودحيدا لدون إلا إيمان قال أبو بردة ال- ابن نيار خال براء بن عازب يا رسول الله رسولك لا يو إني نسكت وان قورعي شاتي نفكي ودحيدا بان سو قورعي قبل الصلاة صلاة كهر وعرفت وحن وقادي أن اليوم أنتي يوم أكل وشرب يوم أكل وشرب ما أنت إن ما أنت عبتانك عنتانك تهي وأحببت وحن جعلاضي أن تكون أن تكون إني أهات شاتي نفكيغا أرقاهي أول ما يذبح وحا وهر يلو قورعايه في بيتي قريقيغا فذبحت وانسو قورعي شاتي neefkayga arigaha wataqadaytu waa soo quraacday waxbaan ka soo cunay qabla an aatiya intaanan imaanin asalaata salaada salaaddii intaanan imaanin baan wax ka soo cunay marka laba waxyaalood buu buu sameeyey marka mid waa gowraca oo xilli qaldan ahaa iyo tii kale sunnada ahayd inaan waxba la soo cunin oo isa wax soo cunay faqaala nebigu wuxuu yidhi shaatuka neefkaagaa soo qashay shaatu laxmin hilib weeye waa iska hilibun weye sadaqayso laakiin ma aha micnaha udxiyadii ma aha qaala markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahow fa ina cindanaa agtayda waxa ah yacni gurigayga waxaa jooga cinaaqan waxar baa joogta ceesaan yar aan hal sano gaarin hiya iyadu axabu loogu jacayl badan yahay ilaya xaggayga min- min shaatayni laba neef oo arya laba neef oo arya baan ka jeclahay afa tujzii canii maga gudaysa haddaan hadda gowraco iyada oo udxiyadii laygu lahaa maga gudaysaa qaala nebigu wuxuu yidhi nacam haa walan tujziya ka gudi maysa can axadin bacdaka qof adinkaa dambaya isaga marka waa loo baneeyey yani maalintaas rukso gaara isaga u ahayd weeyaan khaas ba isaga u ahayd عن جندب بن عبد, بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بات كذا يوم النحر مالتي قورعة يعني مالتي عيدة ويانا يعني مالتاس dadka xajka jooga baa xoolaha gowracaya maalintaas oo maalinta la gowraca la sameeyo iyo jamraadka midka u horey la tuuranayo oo timaha la xiiranayo maalintaas weeyaan صلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام باتجيي يوم النحر مالتي قورع ثم خطب نبي واخد بي واخد بي النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذبح وقورع مركا خطبتي كبعد صلاتي كبعد وقال نبي مركا وحوير من ذبح قفك قورعه قبل أن يصلي أنت أن التكن هدو قف كنيف سو قورعه فليذبحها قورعه أخرى متكلم مكانها بوس كذا ومن لم يذبح قفك أن ولي قورعين فليذبح قورعه بسم الله يعني على بسم الله إلهي بسم كسكو قورعه مركا حديث كان يعني كي هورو كلا ويان وحنا تساني قفك إنو مارتي وضحيدا مركو سو قورعايو إنو سو قورعه يعني إنو قورعه صلاة كبعد oo marka hore salaada hormariyo xadiiskan marka waxba sharax badan uma sii baana ka hor kale weeyaan can jaabir bni cabdillaahi رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد شهدت وحن حاضري ولا جوغي مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد مالين عيد ما النبي قال لتكذو ولا جوغي فبدأ بالصلاة نبي صلاة كبلابي بالخ... قبل الخطبة خطبة كور مركز صلاة عيد اللي يقانه nabiga caleyh salaatu wasalaam hal mar hal mar buu ku tukadaa masaajidka salaada ciidda loo yaqaano hal mar buu nabiga masaajidka ku tukaday oo roob jiray nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu ku tukan jiray yani meel musalla ah oo bannaanka ah meel muslimiinta dhan isugu yimaadaan marka sunan badan bay leedahay waxaa ka mid a qofku eh, markuu aadaya meesha lagu tukanayo waddada uu maro hadhow inuu khilaafo waddo kale soo maro maalan hadda garoonkaas lagu tukanaya inaan waddadaas sii madho hadhow waddo kale soo marto saasuu nabiga calayhi salaatu wasallam samayn jiray qofku maarata inuu qubaysto markuu meesha tago yacni ee, takbiirtii waxba tukan maayo taxiyatul masjid ma jirto sababtaa meeshaasi maaha meel masaajida maaha شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد نبي عليه الصلاة والسلام بان لجوغي مال عيده فبدأ بالصلاة صلاة بقبلها قبل الخطبة خبلة- خطبة كهر بلا أذان ولا إقامة أدنا مجره إقامة مجرته نبي قوة كذي ون خطبي أدنا الآن يا إقامة الآن ثم كبعد إقامة النبي قوة استاغي متوكئا isagoo ku dangiiga isagoo isagoo cuskanaya calaa bilaal bilaal buu nabigu saa u cuskanaya marka saasuu bilaal u haystay فأمر نبي هو أمر بتقوى الله عز وجل إلهي عبسدي سو أمري يعني خطبة دي بكها الله نبي مركو خطبين أي بلال بو نبي عسكري كبعد النبي عليه الصلاة والسلام ضدك وح أمر إلهي عبسدي سي وحث وح النبي ضد كبوري على طاعته إلهي داعدي سي بكبوري يعني وعدك يا خطبة دي بكها الله ووعد الناس ضدك بوعدي النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم وضدك بحسوسي يعني آخرة إيو عذابك وحس ثم كبعد markuu dadkii u khudbeeyey ragii weeyaan ilaa magarafoon maanta gaarsiinaya xilligaa ma jirin dumar dumarkuna gadaal bay fadhiyeen salaadana way imaanayeen si arki doona insha allahu taala maca gabadha xaydka qabta xataa maalinta ee, ee, ee, maaragtay ee, ciidda waa la soo saari jiray waa u tegi doonaa marka nebigu markuu raggii u khudbeeyey haweenku gadaal bay fadhiyaan magarafoon gaarsiinaya ma jiro nebigu marka toos buu iyaga u aaday marka dadkii markuu wacdiyey kabacdi uma madaa nebigu waa socday waa gudbay xataa ata nisaaa ilaahu haweenka u tegey nebiga calayh isalaatu wasalaam haweenkii buu u tegey fawacadahunna nebigu waa wacdiyey wadakarahunna waa wacdiyey weeyaan ilaahay buu xusuusiyey subxaanahu wa tacaala wa qaala waxyaaluhuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi haweenka waxaa ka mid ahaa yaa macshara annisaa yacni haweenkaanow tasadaqna war sadaqaysta wax la baxa fa ina kunna idinku akharu xatabin xatabi jahannama yacni jahannama waxa lagu shidaayo kuwa ugu badan baa tihiin iyo xadiis kale wuxuu leeyahay waxaa lay tusiyey yacni naartoo dadka u badan oo galaya waa dumarka weeye xadiis kale ku tilmaamaysa baa jirta xataa jannada inay ugu badan yihiin dumarku sababta nin walba oo adduunka joogay nin walba oo mu'mina laba haweenoo buu leeyahay baa toddobaatanka yacni xuracaynka marka laga laga tago haweentiisa adduunka iyo intuu ku qabay kulli waa jiraan marka dumarku markii hore bay dadka ka badan yihiin ee macnaheedu ma aha dumarka keliya naarta u badan ma aha naarti waa u badan yihiin jannadna waa u badan yihiin yaa macshara nisaa'i haweenkow tasadaqna sadaqaysta fa ina kunna idinku akharu xatabi jahannama jahannama xatab waxa la yihahda qoryaha wax lagu shidaa la yihahdaa waxa lagu shidaaya jahannamo kuwa ugu badan baa tihiin faqaamat way istaagtay imra'atun haweeney baa istaagtay marka marka intaa markay maqashay min siddati nisaa'i haweenka dhexdooda ka istaagtay haweeney baa istaagtay haweenka dhexdooda ka dhex istaagtay haweentaasoo shafcaau khadayni alkhadayn dhabannada la yidhaahda shafcaana madmadow weeye hawe haween dhabanna madmadow bay ahayd ayaa istaagtay yani meelahaasa wax kaga wallaa bara madmadow ba kaga wallaa qaalat markaase waxay tidhi lima yaa rasuula allah maxay bay tihi rasuulka ilahi maxaan ugu badanahay naarta sababta naarta ugu badannahay maxay tahay faqaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lianna kunna idinku tukirna waxaad badisaan ashakaata sheegashada badisaan nabiga alayh salaatu wasalaam watakfurna waxaad diidaan alcashiira ninka abaalkiinu ku leeyahay abaalka ninkiinu ku leeyahayna waad diidaan nabigu xadiis kale wuxuu ku leeyahay haddii haweenka mid ka mid ah aad intaasoo sano wax siinaysid oy hal maalin kugu aragto wax yani khaldan maa ra'aytu khayran minka bay ku oranaysaa buu weligay khayr kaama arag waad waxaa laga yaabaa inaad sanadka dhan wax siinaysa hagaajinaysa hal khalada kugu artay ku leedahay maa maa ra'aytu khayran minka yani maa ma- eh, waxay odhanaysaa anugu wax khayra weligay kaama arag marka saasuu nabiga calayh salas wuxuu leeyahay lianna kunna idinku tukirna waxaad badisaan ashakaata sheegashada iyo dacwada wa takfurna waxaad qarisaan alcashiira cashiir waxa la yihahdaa zawjka la yihahdaa waxaa laga wadaa abaalku inuu ku lahaa zawjkana waad qarisaan qaala marka wuxuu yidhi fajacalna waxay bilaabeen dumarkii yatasadaqna inay sadaqaysanayaan min xuliyihinna een, waxyaalaha la isku qurxiya la yihahdaa waxyaalaha la isku qurxiya dahabka iyo waxyaala noocaasoo baa la yihahdaa wa- wa- yatasadaqna ay sadaqaysanayaan min xuliyihinna dahabkoodii waxay isku qurxinayaan ayay maaragtay sadaqaysanayeen yuxallowna fiiha min asaawira min dahabin soo mahan qur-aanka soo maro yuxallowna fiiha waxaa lagu qurxinaya markay jannada ku jiraan min asaawira min dahabin yacni eh, jinjimooyin dahabah marka fajcalna waxay bilaabeen yatasadaqna inay sadaqaysanayaan min xuliyihinna waxyaalahay isku qurxin jireen dahabkii yulqiina ay ku tuuraayaan intay iska soo bixiyaan bay waxay ku tuuraayeen fii thawbi bilaalin bilaal marada uu saa u hayey ayay saa ugu tuuraayeen oo min aqraatihinna qirtu waxaa la yihahdaa dhagah dhagadhagahoodii bay soo tuuraayeen wa khawaatiimihinna iyo faraantiyaashoodii bay soo tuuraayeen marka xadiisku een, maadaama ayaan ku jirno baabkii ka hadlaya salaadda ciidda waxaanu tusayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yani inuu wacdin jiray ragga dumarba ragga dumarba dumarka haddii ay markaa joogaan meesha yimaadaan oo aan wacdigu gaarayn in gaar gaar looga dhigo wacdigii oo gaar loogu tago sida nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey in lagu baraarujiyo sadaqada in sadaqada lagu baraarujiyo sababtoo ah sadaqadu waxay ka mid tahay waxyaaluhu qofku uu kaga badbaadon yani nebiga calayhi salaatu wasalaam watuu lahaa ittaqu naara war naarta iska ilaasha timir jeexeedna allah ka dhige markuu sadaqada ka hadlaya timir jeexeedna allah ka dhige naarta isaga ilaasha taasuu marka xadiis nagu baraarujinaya xadiisku waa dheer yaan ku cesha bubsinaya insha allahu tacaala can jaabir radi allahu tacaala canhu qaala shahidtu waxaan la joogay ama xaadiray maca الnabiyi salى allahu alayh wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam yowma alciidi maalin ciida fabada'a nebigu wuxuu ku bilaabay maalinta ciidda ah bisalaati salaadii qabla alkhudbati khudbada ka hor bilaa adaanin walaa iqaamatin adan la'aan iyo iqaamo la'aan looma adamin lamana yani iqaamin ثم كبعد قام النبي قوا استاجي مركو خطبه كبعدي مت... آه خطبه حلقه دي ويانه آه متوكئا اسغو كدنقيغا اما عسكنيا على بلال بلال دشيسا فامر النبي ددك وحو امري بتقوى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى عبسديسا وحث النبي وحو ددك كبوريي على طاعته الله داعديسا ووعد الناس ددك بوعديي وذكرهم الله بحسوسيي ثم كبعد مضى وقد بيو حتى اتى الى اوغتغي النساء هوانكي فوعدهن ووعديي وذكرهن يجن إلهي سبحانه وتعالى بحسوسيي وقال مركاس يري يا معشر النساء هوينكو تصدقنا وحصدقيستا فإن كنا إذنكو أكثر حطب جهنم جهنم وحلقو الشداية وحبدن باتين فقامت وإستاكتي امرأة هويني من ستة النساء هوينك إحداثك إستاكتي أه صفعاء الخدين دبن مدمدو دبن داس يعني تنامو كساري هوينتي فقالت مركاسة وحي تري لما يا رسول الله رسولك إلهي ومحان النار تقبض النهي فقال وحو يري لأن كنا إذنكو تكثرنا واحد بديسان الشكاة الشاقشة يدعوذة وتكفرنا واحد قريسان العشيرة يعني زوجك أما ننك أبالك سنوات قريسان قال مركاسة وحو يري سحابي حديثك ورناي أمراوي فجعلنا وحي بلا بين يتصدقنا إني صدقيسنايان من حليهن وحياليه اسكو قرحنايان ذهبكي وحي لمدكاها يلقيننا إني كتورايان في ثوب بلال بلال مرديس وحيالها كتورايان وحكمدها من أقراطهن دقدقهودي وخواتيمهن إيو فرانتياشودي حديث كحيق عن أم عطية عن أم عطية نصيبة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت أم عطية وحيتري أمرنا ونا أمري رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baa wuxuuna amray an nukhrija inaan soo saarno fi lciidayni maalinta ciidda ah inaan soo saarno alcawaatiqa gabdhaha dhallinyarada jamcu caatiq weeyaan gabdhaha dhallinyarada baa layihahdaa inaanu bannaanka u soo saarno wadawaati alkhuduuri iyo kuwa qolkooda gaarka ah ku jiray alkhuduur jamcu khidri wey waxaa layihahdaa daaha la yihahdaa waxay samayn jireen gabdhaha marka inama yihiin guriga guryahay deganayaan gurya iska yararbaahayn qol yaroo gaara baa daha looga samayn jiray gabadhaas inaan tahay geli jirtay haddana gabdhihiina maaha meel walba kaaga horreeya meel walba ka boodayaan soo maaha marka waxaan soo saari jirnay gabdhaha dhallinyarada iyo wadawaati lkhuduuri kuwa aan soo bixinoo qolka gaarka ah guriga dhexdiisa ku sii leh ayaanu bannaanka u soo saari jirnay maalintaas wa amara nebi wa amara nebigu waa amray alxuyada روايات كلا وحلادة حتى كوا حيد قبان سو سار جرني وأمر النبي وأمر الحيضة هوينك حيد كقبي أن يعتزلنا إن يكدح بحان يعني مصلى المسلمين مسلمين تماشى كنت كان عين قبلها وإيمانا يعني قفل بمعنى تلا سو ساريا لكن ماشى اللي قلت كان يو كلا إن دبوا بحان واحد يعكر دقبر مستحاضة هو ليك الشم إن جرته وخيو قبت ماشى يدا مركب ميل جاس بيقبل حيان ومحل لو يرى يا إيمانا يعني مالنتاس waxay u soo baxayeen gabdhahaas oo gabdho macduuraba weeyaane riwaayadda damaana tusisa marka waxau leeyahay marka waa fi lafdin lafdi kale wuxuu leeyahay kunnaa nu'maru waxaana la amri jiray an nakhruja waxa odhanaysa oo macdiya weeyaane an nakhruja inaan soo saarno yowma alciidi maalinta ciidda ah xataa nukhrija waxaanu mala idinka inuu qoraayo xataa nakhruja nuunka horma godaa idinka xataa hee innaga annaga nukhrija wey haa مكو قرش قدي حتى يا نخرج جميعا آه وحليه هي أن نخرج يوم العيد حتى نخرج إلى أن صوصارنه البكرة قبل بكرة دعاه أو إن أنت أه أو ويل جورسن من خدرها قل كذي جارك أه إنك صوصارنه xataa nakhruja ilaa aan soo saarno alxuyada gabdhihii iyaguna xaydka qaba aan soo saarno maxaa loo keenayaa meesha fa yukabirna waxay takbiiranayaan ya soo gudi maayo haa saas way sax xataa nukhrija iyo nakh- iyo nakhruja labaduba isu dhow yihin fayu- fayukabirna way takbiiranayaan bitakbiirihim dadka muuminiinta ah takbiirtooda la takbiiranayaan wayadcuuna way baryaayaan way ducaysanayaan biducaa'ihim ducadii bay ka qayb galayaan yarjuuna waxay rajaynayaan barakata dalika alyowmi maalintaa barakadeeda wa duhratihi iyo duhradeeda oo dembiga qofku maarata maalinta daahir ka noqonayo sidaas awgeed ba usoo baxaya marka maalinta ciidda loo yaqaano waa shaacairta dadka muslimiinta bay ka mid tahay in laysu soo baxo oo la soo aado meesha bannaanka lagu tukado dadku badanaaba waxay een, xataa iyadoon cudurdaar jirin bay masaajidka lagu tukadaa marka sida sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa waxa waa in lagu tukado meesha bannaanka ah la isugu baxo la isugu yimaado shacairta muslimiinta la muujiyo cid walbana cid walbana maalintaas ay ka soo qayb galaan oo yimaadaan Een, waa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam baabu salaati alkusuuf waa qurax madoobaadka weeyaan islaadii laakiin insha allahu tacala dib baan u dhiganaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam aclam
الله أكبر الله أكبر